Qoysaskan oo ka mid ah dadkii dhawaan ka soo barakacay deegaanada dhexe xeebta degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaalad nolol xumo ku haysta deegaanka Jasiire ee degmada Afkooye. Qoysaskan ayaa degan guryo ka samaysan kartoomo iyo bacaha la isku kiikiyay, kuwaas oo aan celin karin dhibicda roobka, qabowga, iyo kulaylka maalintii. Guddoomiyaha degmada Afkooye Cabdulaahi Cismaan Hiraabe ayaa ka waramaya xaaladaha qoysaska soo gaaray degmada Afkooye.
Waxaan annaga guddoomiye ahaan iyo ka maamul ahaan intii karaankeena ah waan ka geysanaynaa insha Allah. Waxaan rajaynayaa hay'adaha ka shaqeeya oo ku howlan arrimaha gargaarka. Waxaan ku amrayaa si degdeg ah in arrintan ay uga soo jawaabaan xaaladaha ka jirto. Dadkan waxay u baahan yihiin wax wax walibay u baahan yihiin. Hooyay u baahan yihiin, caafimaad u baahan yihiin, een waxbarashay u baahan yihiin, een xaaladda aasaasiga u baahan yihiin oo qof bini'aadan u baahan yahay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo jawaabi doontaan baaqayga ku aadan dadkan in wax loo qabto. Een barak barak barak barakacayaashana waxay ku kala sugan yihiin deegaanka een Jasiira iyagoo shan qayb macnaha shan qayb ka kala degay een deegaanka iyo waxyihiisa kala duwan. Waxaan rajaynayaa insha Allah inay baaqayga si degdeg ah ugu soo jawaabtaan.
Qaar ka mid ah qoysaska soo barakacay ayaa ka waramaya xaaladooda nololeed.
tuulada jili waa kasoo kaxnay tuulada dhanaan tuulada gandarsho jasiira dayaanku nahaa wax cuneyna ma haysani ilmahaa dhaxnaa naa diloose badiyo difaana ka kacday waxna ma haysani gaaja meehaana u haase si degdeg eh inaa wax nagu soo gaarsiiyo waa baahanna meehaana joognaa si waxayna wax nagu soo gaarsiisiino wax nagu qabatiino wax nagu keentiina rabnaa waay inta ku gaajeysanaa unata ilmahan dhaxnaa naa diloos biina ma haysano ilmaha noo cabaayaan nal ma haasan koronta ma haasan meehaana ku rafaadoonaa unata rafaadan haayo ku jirnaa iyo dhibo ku jirnaa si degdeg ah noogu soo gaara si degdeg dad masaakiinaan ahay oo soo kaceen dhanaanaan tanimid iyo jilib waxaan haysano maljiif ma haysano biyo ma haysano haraad baan nahay waxaan haysano male gaajaana hayso waxaan codseyna dadweynaa sidaa waxaa noogu sii karaan dad baahanaan nahay jiifna ma qabno goodalayaal ma haysano barshi ma haysano cunta ma haysano cabeenta waa naga baahantay anukana gaajaana hayso waxna ma raggaayna ma shaqaysan karo baddi waa noogu xumaatay waxna ma haysano biyo ma haystaan waxay haysanin maxuu ahaaye hoyga hataa waa ku xun yahay waxayna haysanin maxuu ahaaye gargaarka umulaha gargaar caafimaad oo umulaha amba dhigbax ha ahaado ama umul caadi ha ahaato iskool ilmihii waxbarasho intaas ma haysano intaas in laga caawiyaan rabnaa Qoysaska soo gaaray degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaaraya ku dhowaad 3,000 oo qoys kuwaasi oo ka soo barkacay deegaanadii ay deganaayeen iyagoo soo raadsaday noloshii ay ku noolaayeen mid dhaanto